barakacayaalka ka noolaan duleedka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa way ballata aalahayana xaalad nololeed oo eedan adag walibana kaamusho ku jare caafimaad dara eedan baxsan biyo yaraa iyo weliba cuntalaan inta badan dadkaas mahaysadaan walyoo la diiraan amabayo ka fulaysadaan adeegyo caafimaad iyo oo sanado la nooleen xanuuno shalduwan oo halis ee sada burooyinka guda iyo haan muuqdanba iyo oo taas jarta iyo wayba haddana golo hirfadlayaalka caafimaadka ee gabdho soomaaliyeed ee baradeen culumta caafimaadka ee ka midoobeen daryeelka dadka danyartee wayba olola daaweyn beesalaange ansuubyana bukaanada qaar ee ka jiraan kaamamka keelaan degmooyinka gobolka banaadira walibana haana ku mid eh dadka ka nool kaamamka degmada ka xadlanfuliyey daaweyn iyo qaliimo beesalaange iyo na tanya etaa too muhiimad gaareen leh nololiyo ankureen haana ku mid eh dadkii ku faa'iidaysadii ololo daaweynta bilaashka aytiya ku hadleen dareensho oo barxadweyne meel la yidhaha kaxda waaxda koowaad toban iyo lix sano buradaan ibtiilay alxamdulilah ilaahay caafimaad waa isiiyey caafimaadkaasina waxaa sahlay aan ii fududeeyey gabdhaha doreesta faadumo iyo tiimkeeda oo caafimaadka gu madoobay oo alxamdulilah isbitaal alcaasima i geeyeen alxamdulilah qaliin oo lacag la'aan ah samafal ah wax kasto ayaga xaggooda ahaaday oo alxamdulilah ilaahay buradiisidiyaa liigu soo saaray waana ku caafimaaday tobankaas sano buradu waa bur weyn ay aheeday waa jiifi waaybu dhinaca baan dhinaca weyneed markiisaan u jiifto madaxa ii gelis alxamdulilah meel oo xoogoo buur ah amba kakan ah markii aan ku jiifto waa daqanays hadda alxamdulilah caafimaadkay ookee waayo boqol boqol waaye caafimaadka isbitaalka alcaasimaa la geeyey alxamdulilah gargaaraa lii fidiyey gabdha waa i gacan qabteen wax qarasho hadda anig aa bixiyo kunshin allah ka dhigay ma jirto
kaamkaan degana xaawtaaka waaye walaa toban iyo labo sano igu taale gawraada oo naasata u soo baxeen markaa dhalaaya wax kuus igu soo baxeen wixii le dhadhashtaa buru isku bedelaa geley ama u dhashta wixiiyaa weynaade muslimkaana ilaah noo keene maama farxiin ool soo xariireen ilaahay noo keene muslimkaana ilaahay warkiis naga jara jarmanba isbitaal dhanka kale waxaana ku mid ee gabdho howlwadeenada golo xirfadlayaalka caafimaadka gabdho soomaaliyeed yaa ku hadleensada markaas yoonka dhiiradeen ololoogun daaweynta iyo qaliimada ee markaas unsuubiyan bulshada danyartee dadka waxyaabaha u qaban waxaa ka mid ah kiisada burooyinka ama qofka xanuunsan ee danyarka aanan waxba haynin inaan warqad u qorno aan u geenno agaasimaha isbitaalka oo aan dhahno agaasime keyskan sidaan sidaan waaye intaas intaasuu ka cabanayaa maxaa u qaban kartaan keyskan waxba ma haysto waxaa noola fasaxaa in si free ah asigoo hal door laga qaadaynin keyska wax loo qabto ha noqoto baaritaankiisii qaliimadiisii ha noqoto waxaa farxad noo ah keysi aa ku guulaysanay oo aad u qurux badan tusaale kaamka barxadweyn aan joogno ee degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaa ka mid ah guddoomiyeyaasha kaamkaas gudoomiye la yidhaahdo adeer buraale adeer buraale lama dhaho magac kaloo saxan buu leeyahay sababta loo bixiyey waxay tahay halkaas qoorta baa buro kaga soo baxday magaciisi wuu bedelmay magacaas baa loo bixiyey guud ahaan gabdhaha soomaaliyeed marka kasoo tagna sektarkeena caafimaadka ama organisationkeena gabdhaha soomaaliyeed ha noqdaan kuwa organisationo kala haysta ee rag iyo dumar ku kooban waxaan sameynay laba goor waxaa sameynay sarfey ay soo sameeyeen bukaano qaliimo ay nala wadaageen aan u sameynay qaliimo kala duwan markii ugu horeysay waxaa sameynay tiro ilaa iyo laba iyo toban qof oo qaliimo kala duwan qabeen qaliimo fudud iyo qaliimo culus qabeen oo aa sameynay ururkiioo ka midooweyn xirfadlayaalka caafimaadka ee gabdho soomaaliyeed iyo weliba dabooladone baahooyin fara badan ee dhanka caafimaad oo markaasuu dhadaala dhiihayaan dadka danyarta ee ka jiraan herooyinka barakacayaalka ee gobolka banaadir